maxamed xasan xaad oo hormuud oo ah odayaasha la shaqeeya shisheeyaha dalka kusoo duulay iyo dowladda federaalka ah ayaa ka mid ah shakhsiyaad kasoo badbaaday hotel xayaad ee magaalada muqdisho kaas oo maalintii saddexaad uu ka socdo dagaal u dhexeeya ciidamo ka tirsan xarakada shabaabul mujaahidiin oo hoteelka gudaha u galay iyo kuwa dowladda federaalka ah xaad waxa uu sheegay in muddo shan saaca uu hoteelka ku go'doonsanaa laakiin goor dambe uu fursad helay waxa uu tilmaamay in iyaga oo fadhiya barxadda hoteelka islamarkaasina dad badan oo ay ka buuxaan ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin ay soo galeen qayb dadkii ka mid ahna ay u carartay qolalka sare ee dabaqyada ah ee hoteelka kuwaasna ay yihiin kuwa khasaaraha ugu baani uu gaaray barxadda banaanka ah oo kuraastu ay taalan ku fadhinay halkaasaa lagu lagu maaragtay muxuua damaashaadayay oo lagu caweynayo dadka isaga sheekaysanayay marka qaraxu dadka hal mar uu ku baraarugay oo dhacay fursad ban lama siinba dadku ay ku cararaan isla markii bambooyina haddana ooda laga qaaday afar saddex bambaa lagu qarxiyay meesha ay kasoo galeen hoteelka ridda lagu qarxiyay ilaa ay soo gaareen barxadda aan ku fadhinay marka dadku saddex qoy u kala jabeen qolaa iridii isku maqiiqdo oo irida weyna la jabsaday oo galbeedka hoteelka kasoo looga soo galo qolana koray u kortay hoteelkay jaranjaraday kortay waxay aad koray hoteelka u kortay qolan luqluuqyaday galeen marka qolada ugu khasaarban waxaa qolada hoteelka galay oo kor aaday oo jaranjarada koray kuwaasi dhib badanaa gaaray ama dhaawac ha noqdo ama dhimasho ha noqdo ilaa haddana qolada maaragtay la haysta waayo laakiin wixii banaanka u baxay wax yaraa ka dhintay xad wuxuu intaasi ku daray in ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin markii hoteelka ay soo galeen muddo laba sac iyo bar kadib ah ay ciidamada dowladda federaalka kuwii ugu horreeyay gurmud ku yimaadeen intaasna ciidamadii hoteelka ku jiray ee shaqadooda si habsamila u sii wateen wuxuu hoosta ka xariiqay in ciidamada dowladda federaalka qaarkood ay nii jabsan yihiin halka saraakiisha qaarna uu sheegay inay hoteelada iska fadhiyaan ayna iska faraxsan yihiin taa micnaheeduna waxa weeye in waxaa saaxiibadood ku dhacaya amaba dowladda federaalka oo ay ka tirsan yihiin ku dhacaya aanay culays ku haynin xaad oo sii hadlayay waxa uu carabaabay magacyada dad ka tirsan dowladda federaalka ah oo goobta lagu dilay iyo kuwo ku dhaawacmay asigoona sheegay in khasaaruhu aad u badan yahay asigoo hadalkiisa sii wata ayuu eedeyn u jeediyey madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka iyo golahooda wasiirada waxa uu tilmaamay in madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo ra-iisul wasaarihiisa xamse cabdi barre ay ku dhawaaqeen dagaal ka dhana xarakada shabaabul mujaahidiin laakiinse hoog iyo halaag laga dhaxlay marka waxaan leeyahy ilaa hadda xataa madaxweynihi madaxda ma aysan hadlin arrintaas waxaad moodaa dadka waxay ku yibteen niyad jab midda kale madaxweynaha iyo gabineedkiisa iyo ra-iisul wasaaraha iyo kulli waxaan ugu baaqaynaa nimanka dagaalay ku baaqeen dagaalka nimanka waa galeen markay dagaal ku baaqda horey ka bilaaban iyaga nimankaana waxma diyaar dowladda waxma diyaarsana marka meeshaas masiibada ka dhacday waxaad moodaa dadku inay maaragtay muxuu ahay dowladdu ay wax badan oo ay ku leedahay saameyna marka waxaa la rabay dagaalka ay ku baaqayeen oo weliba sifaha ula dagaalama ay caddeeyeen o dhe intaasoo qodobaan intaasoo ay tamaan kula dirirayna saasa ula dirirana iyadoo waxba hayn oon dagaalna ku jirin masiibadaana u keenay inay maaragtay nimankii meel walba ay culays soo saaraan dadki laayaan weliba intaan meel kaleba la aadin xamar nabadii la haystay la laalo amniga ou cirkaas galo oo maaragtay ou galo muxuu ahay ciriiri galo ayay dhaxashay baaqi madaxweynaha iyo warkii uu ku baaqay waxa uu tilmaamay inay ahayd inaanay dagaal ku baaqin haddii taasi ay dhacdana laga fiicnaa in ay gacmaha isdul saartaan beddelkana loogu yimid halkii saldhigga u ahayd dowladda federaalka ah marka arrintaas waxaa dowladdu waa waxaan is leeyahay meeshaas qaladay ka gashay inay dib usxadaan ayagaa laga rabaa marka dagaalka hadday sheegeen dagaal waa dagaalamay dhe inay dagaalamaan la rabay haddii kale aysan sheeginba aysan marata dadka ku dirin marka meeshaas dhibaata ka timid runtii haddii dhammaan wixii meesha ka dhacay wax la koobi kara ma ahan dadki waa dhammaaday hanti badana ku baabaxday dhaawac tira badanaa yaalla ilaa hadda lama haayo wax gurmadahoo macno leh dowladdana waxaad moodaa inaysan dowrkii la raba aysan ka imaanin marka arrintaasna waa arrin meesha ku jirta marka waxaan leeyahay madaxweyne ra-iisul wasaare gabineed kale golaha wasiiradu hadda la magacaabay arrintaas waa arrin maaragtay meeshaas waxaa ku jira
hoteelka xayaad ee la galay ayuu xaad ku tilmaamay inuu ahaa meel lagu raaxaysto taa micnaheeduna waxa weeye inuu ka markhaati kacayo in uu ahaa goob fisqi iyo fasaad u furan marka laga soo tago in laga abaabulo arrimaha siyaasadda